bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan dhammaanba khiyaarta hawada naga dhagaysanaysay intii u dhexaysay afartii ilaa shan iyo tobankii bisha janaayo sanadka kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexda waxaa hotel guyon ee magaalada addisababa ee dalka etoobiya ka socday shir ay ka qayb galeen ergooyin ka kala socday ururada ka jira dalka soomaaliya dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha mudan uu shirkaasi oo ay qabanqaabisay jabciyadda qurumaha ka dhexaysa ayna gacan ka geysatay xukuumadda iyo shacbiga etoobiya waxaa ka qayb galay in ka badan ilaa siddeed boqol oo ergo oo ka kala socday ururada soomaaliyeed haddaba wasaaradda warfaafinta waxay iska xil saartay sidii ay shacbiga soomaaliyeed shirkaasi ugu soo gudbi lahayd qaabkii u dhacay sida awgeed ayaannu idiin ballan qaadaynaa haddii allaha awooddila aqbalo inaan idiin soo gudbinno waraystayaal kala duwan oo la xiriira ergooyinkii ka qayb galay shirkaasi kuwaas aan ugu talagalnay inaanu shacbiga soomaaliyeed ugu bayaanino qaabkii uu shirka u dhacay iyo aragtiyaasha kala duwan ee ay kala qabeen ergooyinka shirka ka qayb galay waxaana jecelnahay ugu horreyntiiba inaannu idiin soo gudbinno cashar diiniya oo aada u faahfaahsan kana hadlayey qiimaha ay leedahay midnimada iyo isku calool fiyoobaanta oo halkaa ka jeediyey fadiilatu sheekh aadan sheekh cabdulaahi cali oo ku hadlayey magaca culummada soomaaliyeed sidoo kale shirkaasi waxaa ka hadlay mudane fadiilatu sheekh ibraahim maxamed cali sheekh ibraahim suuley oo muujiyey dadaalka uu majmaca islaamku ka galay sidii shacbiga soomaaliyeed loogu soo dabaali lahaa nabadgelyo iyo midnimo waxaan hadda idiin soo gudbinaynaa barnaamij diiniga oo halkaas ka jeediyey fadiilatu sheekh aadan sheekh cabdulaahi cali waxaana uu hadalkiisii ku bilaabay
waxaan ku hadlahayaa halkan aniga oo aan urur u hadlaynin iyo koox gaara midna rajaynhayaa sidii soomaaliya oran jirtay culimo allah macnaha waxaa loo wadaa culimo allah qof uun diinta ka hadlahaya aayad gaaban yaan jeclahay macaanideeda inaan wax yar ku soo aruuriyo oon u arkahayo haddii aanu dabaqno siday tahay macaanideeda in ay ku filnaan lahayd soomaalida umuuraheeda xalinteeda iyo wixii la mid aba aayadda waxay ka kooban tahay afar weero ama afar jumladood waxa weeyaan bismi illaahi araxmaan araxiim inama almu'minuuna ikhwa waa jumla mu'miniintu waa walaalo fa aslixuu bayna akhawaykum waa jumlo labaad walaalihiin dhexdooda wixii labadiina walaalaha ah macnaha waxay wax kala galaan laba qof laba kooxood laba jabeecood laba ummadood ummad dhexdeed dhexdooda hagaajiyo islaax ka sameeya waa jumlada labaad faaslixu bayna akhawaykum wattaqu llah ilaahay ka cabsada waa jumlada saddexaad lacallakum turxamuuna waa jumlada afaraad afartaa jumladood midda u horeysa oo ah inama almu'minuuna ikhwa waa waramid iyo sheegid ilaahay uu noo sheegahayo mu'miniintu inay yihiin walaalo walaalnimadaas walaalnimada iimaanka weeyaan isku xirahaya mu'miniintu meel ay joogaanba marka walaalnimadaas waxay leedahay heerar saddex ah heerka koobaad waxaa la yidhaahdaa al iisaar doorid iyo horumarin qofku walaalkiisa uu uga dooro naftiisa ku horumariyo wuxuu asaga u baahnaa asaga uu siiyo oo ku horumariyo waxaa la yidhaha martabatul iisaar doorid iyo horumarinta qofku walaalkiisa u horumarinhayo haddaba martabadaas ama darajadaas oo ah midda ugu sarraysa walaalnimada heerkeeda ilaahay wuxuu yidhi asagoo ku ammaanahaya dadkii darajadaas ku sifoobay wa yu'siruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa naftooday ka hormariyaan walow ayagaa dhibaataba ha ku sugnaato waxay walaalkood ka hormarinayan waxay u baahan yihiin ama rabaanba haba ahaatee walaalkooday ku hormariyaan darajada hore weeyaan darajada labaad waxaa weeyaan walaalnimo qofku ay gaadhsiiso wuxuu naftiisu la jecel yahay inuu walaalkiisana la jeclaado waxaa naftiisa uu la jecel yahay inuu walaalkiisana la jeclaado taasna waa tii rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi axadkiin mu'min ma noqonayo iimaan kaamil ah lagama helahayo ilaa walaalkii uu kala jeclaado waxaa naftiisa ula jecel yahay walaalkiisa waa kan islaamkii iimaanka la wadaaga darajadaas ama sida xadiiska aad ka arkaysaan waxa weeyaan in aan qofku iimaan buuxa laga helaynin ilaa uu walaalkiisa kala jeclaado waxaa naftiisa ula jecel yahay taasuna waa walaalnimada heerkeeda labaad oo ka hooseeya heerkii hore heerka saddexaad waxa weeyaan walaalnimo keenaysa jacayl guud oo mu'miniinta dhammaantood uu la jeclaado walow jacaylkaas yuusan gaarinba mid naftiisa uu kan kala naftiisa uu ka hormariyo walaalkiis ama waxa naftiisu la jecel oo la jeclaado yuu gaarinba nabigana wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahaygii baan ku dhaartay naftaydu asaga yaddiisa ay ku jirtee janno inaydan gelaynin ilaa aad ka rumaysaan mana rumaynaysaan oo iimaan liidinkama helahayo ilaa aad iska jeclaateen radio waaga cusub
haddaba fiir jacaylkaas markaa uu sidaa yiri wuxuu yidhi ma idin tusiyaa wax haddaad fashaan aad isjeclaanaysaan fafaafiya dhexdiina ku faafiya assalaamu calaykum macnahan haddii aan fahminay assalaamu calaykum waa duco qofka aad ugu ducaynayso nabadgelyo mar haddaad nabadgelyo ugu ducaynaysay waad la rabtaa mar haddaad la rabto adiga waa inuu kolka hore kaa nabadgala taasay keenaysaa walaalnimadaas waa tan ku xambaaraysa dadkii sidaa isku walaalaysta inay noqdaan kal bunyaani yashuddu bacduhu bacda dhis qaarkeed qaarka kale uu xoojinhayo sidii nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaba haddii ay dhacdo in walaalnimadaas ay fasaado walaal xaraggii iimaanka uu kala furfurto ay dhacdo dadkii walaalaha dhexdooda wixii hadda soomaali ka dhacay oo kaleeto wixii soomaali ka dhacay oo kaleeto iyo wax la mid ah see la yeelaya waa jumlada labaad fa aslixuu baynakum inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum walaalihiin xaalkooda wanaajiya waa jumlada saddexaad haddaba sulaxaas heshiisiintaas waa tan keenta nabadgelyada iyo jacaylka iyo midnimada iyo isku xiraashada heshiiskaas dadka laga dhex shaqeeyo heshiis ahaan looga dhex shaqeeyo waa ka fadli badan yahay darajada xagga darajada ilaahkiisa soomka salaada sadaqada heshiisiintaas la shaqaynaya dadka ifsaadkooda laga shaqaynaya yaa fadhi badan maxaa yeelay haddii heerkaas oo kale arrintu gaarto soomkii baa fasaaday salaadii baa fasaadays sadaqadii baa fasaadays cibaadadii oo dhan baa fasaaday maxaa keeni kara in fasaadkaas laga bixiyo islaaxa keeni kara marka waa ka fadli badan yihi nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ma idin tusiyaa wax ka fadli badan darajada soomka iyo salaada iyo sadaqada wax ka fadli badan ma idin tusiyaa markaasay asxaabtii yidhaahdeen haa markaasuu yidhi islaaxu daati lbayn islaaxu daati lbayn dadkii wax kala galeen xaalkooda hagaajintiisa weeyaan buu yidhi maxaa yeelay fas- dadka xaalkooda fasaadkiisu waa midda xiirta fa ina fasaada daati lbayni hiya alxaalata way xiirtaa buu yidhi waxay xiirtaa kaasuu nebigu yidhi oran maayo tintay xiirtaa walaakiin diinkay xiirtaa buu yidhi fasaadka dadka ka dhexdhaca diinkuu xiraayoo baabi'iya marka nebigu diinkuu ku gaabsaday maxaa yeelay ahmiyada uu leeyahay duunyadana inuu baabi'iyo la aragiyo tajriba lagu ogaaday fasaadka dadka dhexdiisa dhaca marka waxa weeyaan su-aashu imaanaysa suluxu see u taam noqon karaa heshiisiintu say u hirgeli kartaa yaa imaanaysa waa jumlada saddexaad yaa ilaahay nagu farhayaa oo ilaahay uu yidhi wattaqu llah ilaahay ka cabsada rabbi ka cabsigaas yaa ah kan qofka ama ummadda ama dadka ka bixinhaya mushkilo kasta ilaahay qowlkiisa maqal waman yattaqi llaha yajcal lahu makhraja qofkii ilaahay ka cabsadaa makhraj uu mushkilo kasta iyo balaayo kasta uga baxo yaa ilaahay u yeelahaya waman yattaqi llaha yajcal lahu min amri yusran qofkii ilaahay ka cabsada amarkiisa sahal baa ilaahay uga dhighayaa marka maxaa waajiba sidaa haddii ilaahay yidhi dadka sulaxa u qumahaya u istaagahaya dib u heshiisiinta ayagu darajadaas inay u horseedaan isku daahaya inay isku sifeeyaan oo qof walba naftiisa ku dabaqo taqwada ilaahay iyo daacadda iyo ikhlaaska camalkiisa iyo sacyiga uu qabanhayo kaas baa ah kan keenahaya inuu ilaahay dhexdooda uu waafajiyaa haddaba fiiri ilaahay qowlkiisa uu yidhi arrin isagoo ka hadlahaya heshiisiinta habka heshiisiinta qoyska dhexdiisa wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcasuu xakaman xakaman min ahli waxakaman min ahliha in yuriidaa halkaasaa wasidan leey in yuriidaa islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma dadkaa sulxa u qumahaya hadday islaax ayagu doonahayaan daacad ay ka yihiin ikhlaas iyo rabbi kacabsi ay ku dheehan yihiin yuwafiq illaahu baynahuma labadii khilaafka iyo dhibaatada iyo beladii taallay quluubtii kala carartay cadaawanimadu uu dhex galay ilaahay baa isu dumahaya ilaahay baa isu dumahaya waxay ka mid tahay taa raxmadda ilaahay ee ku timaada ikhlaaska iyo rabbi kacabsiga ku timaada weeyaan jumlada afraad baana sheegaysa lacallakum turxamuun waxaa markaa la arkaa ilaahay idin idin naxariisto naxariistaasaa quluubtii markaa isu dumaysa maxayna ku timid ikhlaaska iyo daacadda ilaahay wuxuu nebigiisa ku yidhi aayadda qur-aan ilaahay wuxuu ku yidhi waallafa bayna quluubihim dadkaa laga hadlahayo carabtii jaahiliga isdili jirtay boqolaal sano islaynaysay habkay isugu dumeen baa ilaahay ka warramaya waallafa bayna quluubihim ilaahay baa quluubtooda isu dumay nebigaa marka lagu leeyahay low anfaqta maa fi lardi jamiican maa allafta bayna quluubi haddaad wax alla waxa dhulka dhexdiisa ah aad ku bixin lahayd adigu quluubtooda ismaadan dun dumi karteen quluubtii iscadaawoysatay quluubtii kala carartay dadkii isdilay adigu isma aadan dumi karteen ilaahay baa isu dumay walaakin allaha allafa baynahum innahu casiizun xakiim maxay ku timid waxay ku timid taasu raxmadda ilaahay oo raxmaddaasuna ay ku timid taqwada iyo rabbika casiga haddaba taas waxa weeyaan intaas oo dhan oo taqwadaasna waxay ku xasili kartaa u noqosho ilaahay loo noqo towbad ka foqid dembiga laga foqo qoomamo wixii dhacay laga qoomamo waxay ku imaan kartaa niyo iyo qasad adag inaan mar damba loo noqon waxay ku imaan kartaa xuquuqdii asxaabtii lahayd loo celiyo fiiri haddaba soomaaliya haddaan nahay cadaab baan helay cadaab adduunyaa nagu dhacay oon annagu kasbannay ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bimaa kasabat aydi nnaas fasaad baa dhacay bad iyo barriba ku dhacay maxaa ku dhacay waxay dadku kasbadeen muxuuna ugu dhacay hadda ayuu kasbaday ilahay muxuu ugu riday liyudiiqahum bacda aladii camiluu waxay ayagu camal faleen qaarkii in ilaahay dhadhansiiyo maxaana ilaahay u dhadhansiinhaya lacallahum yarjicuuna inay noqdaan darteed waana la dhadhansiiyey ma noqonaynaa mise ma noqon haddaan noqonno ilaahay waa noo soo noqonhaya ilaahay wuxuu yidhi walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbar lacallahum yarjicuun waa dhadhansiinaynaa cadaabkan adduunyadan ka dhadhansiinaynaa cadaabka weynaa ka sokow maxaanu dhadhansiinaynaa lacallahum yarjicuuna bal inay noqdaan kuwii noqon waayey markii ilaahay cadaabka dhadhansiiyey noqon waayey oo ku cibro daadan waayana ilaahay wuxuu yidhi faakadnaahum bilba'saa'i waaddaraa'i lacallahum yatadarracuuna bal inay ilaahay u toor noqdaan ilaahay bal inay uku duucaan yaan baas iyo dhibba dadansiinin falowlaa id jaa'ahum baasuna tadarracuu markuu baaskayagu u yimid cadaabkayagu u yimid maxay markaa ilaahay ugu noqon waaye maxay ilaahay ugu tadarruci waaye waa kuwii noqon waaye walaakin maxay la noqon waayeen qasad quluubuhum quluubtoodii baa angegay wazayana lahum shaydaanu maa kaanuu yacmaluun waxay camalfalahayeen yaa shaydaanku u qurxiyey haddaba waxaan ku soo gabagabaynayaa wacid aan naftayda iyo adinka iyo ummadda soomaaliyeedba u wacahayo towbad nasuuxa ah oo run ah ogaadana towbadu inayna ansaxaynin qof hub haysta oo walaalka u haysta inayna ka ansaxaynin maxaa yeelay shuruuda towbada waxaa ka mid ah fuqid dembiga laga fuqaa ka mid ah qof walaalka hu- hubka u haystana weli dembigii kama fuqin ila dhagaysta xadiiska rasuulka wuu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiiska abu hureyraa wariyey wuxuu yidhi rasuulkaa yidhi sala allahu calayhi wasalam qofkii walaalkii taaga bir ku taaga malaa'igtaa lacanadaysa xataa haba ahaada walaalkiis hooyay aabbaba ha la ahaada waa bir caadi ah qofkii walaalkiisaa ugu taaga qofkii madfac iyo hub kale ku halistaa ku taagay maxaad malaynaysa malaa'igtaa lacananaysa ilaa hubkaa uu ka daayo hubkaa ilaa uu iska dhigo malaa'igtaa lacananaysa markii ma islaamka fidnadu soo dhex gashay nebiga oo jooga oo markaas aws iyo khasri ay hubka isu qaateen dartood aayadaha qur-aanka ay ku soo degeen nebigu uu soo dhex istaagay uu yidhi abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum war jaahiliyadii codkeedii miyaad isugu dhawaaqaysaan weli ano idin dhex jooga jaahiliyada codkeed maxaa waaye yaa ree hebela weeya markaas ay garteen in shaydaan soo dhex galay markiiba ayna la sugin oo ilaahay ay u noqdeen ay labadii saf oo hubka isu haysatay yaa hubkii meeshii dhigay hubkii baa la daashay qofku qofkii ka horreeyey ayuu dhunkasho u aaday taas baa soomaaliya dib u soo noolayn karta balaayadiina naga bixin karta dhaawaceedana aan dhaawaceedana aan ku dhagan karnaa oo markaas ilaahayna raxmaddiisa noogu furhayaa adinkoo qalbigiina ilaahay ku xiray aamiin dhahaya allahuma dahir quluubana min ashirki washaki wannifaaqi wadahir acmaalana min alriyaai wamakaasibana min alriba allahuma nawir quluubana binuuri liimaan allahuma caamilna bima anta ahluhu walaa tacaamilna bima naxnu ahluhu anta ahlu ltaqwa waahlu lmagfirati ya rab alcaalamiin allahuma alif bayna quluubina waaslix daata baynina واهدنا سبل السلام برحمتك يا ارحم الراحمين fadiilatu sheekh aadan sheekh cabdulaahi cali waxa uu aad ugu dheeraaday sidii loogu baahan yahay in ummadda soomaaliyeed ay isugu noqoto oo isugu uurfiyoobaato ilaahayna ay ugu noqdaan islamar ahaantaana ay u xoojiyaan midnimadoodii iyo wadajirkoodii